saacado hadda hal saac un adiga nus saac un ka hor ayaa waxaa lasoo dhigay baabuur nooca isbaashiyada ah oo qalin ah baabuurkaas oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku talagashanaayeen ay ku dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed iyo dadkii markaasi ku sugnaa maqaayadaas royal ee degmada hodan ku taalo baabuurkii waa la qabtay ciidamada ammaanka ayaa qabtay ee isugu jiro nabad sugidda iyo booliska isugu ciidamadu waxay qabteen baabuur baabuurkaas oo ah nooca isbaashiyada loo yaqaano baabuurkaasi waxaa lagu qabtay baabuurkaasi waxaa saarnaa laba nin oo qoliyaha ak forty sevenka ku hubaysnaa iyo waxaa u saarnaa timir iyo dawooyin iyo waxyaabo qarxo oo kaleeto waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay ciidamada booliska iyo nabad sugidda wax dhibaato ah oo gaaray shacabkiina ma ay jiraan gacanta ayaana lagu soo dhigay baabuurkaasi waayahay qorshaha lagu qabtay ma howlgal horey loo qorsheeyey oo looga warqabay nimanka halkaa inay iman doonaan uu ahaa
ha waxay ahayd warbixin soo gaadhay laamaha ammaanka oo laga oo kasoo horreysay ayaga kadib markii aanu helnay inay nimankaasi ay rabaan inay dhibaateeyaan meesha ay rabeen ay ku socdeenna xogtooda way kasoo horreysay kadib intaysan dhibaatadii iyo dhibkii ay rabeen aysan gaarsiinin shacabkii iyo ummaddii soomaaliyeed ayaa la qabtay
qorshaha hoteelka ay ka damacsanaayeen ma noo faahfaahin kartaa sida aad xogta ku hesheen ka horreysay ayaga
kolley nimankaasi waxay rabeen inay dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan dadkaasi meesha ku sugan ay ku dhibaateeyaan ayay rabeen shartoodina ilaahay waa uu soo qabtay wuxuuna ku badbaadiyey shacabka soomaaliyeed gacanta waxaan ku dhahay laamaha ammaanka ee booliiska iyo nabad sugidda
waayahay qorshooyinka bal ka waran lagu adkeynayay guud ahaan magaalada caasimadda ah ee falalka argagixisada toddobaadyadan sida isdabajooga looga hortegayo sida amniga ciidamadu isaga kaashanayaan iyo xogaha la helayo ma waxaa jira xogo shacabka ka imanaya mase waa kuwa hay-adahu keliya ay isdhaafsanayaan
shacabka aad baan ugu mahad celinaynaa waanan bogaadinaynaa qaabkay oola shaqaynayaan laamaha ammaanka indhaha laamaha ammaanku waa shacabka waa xogta laamaha ammaanku waxay helaan xog waaye xogta cidda u jajaban heli kartana waa waa bulshada waa shacabka waaye waxaan ku bogaadinaynaa inay amniga ka wada qayb qaataan inay waxaan ku dhahay ay soo sheegaan meeshii dhibaato ay ka wadaan nimankan haddii sidan ay kusii socoto oo warbixintooda la helo cadowga mar kasta uu waxaan ku dhahay ma ma sii socon karo cadowgu hore uma sii socon karo marka waa bogaadinaynaa shacabka reer muqdisho gaar ahaan shacabka degmooyinka ee la shaqaynayo laamaha ammaanka aad baan u bogaadinaynaa waxaana leenahay waa waa waa insha allahu waa laga adkaanaya cadowgan maya hadda waxaa ka socdo meeshii waa xiran tahay baabuurkii gacanta lagu hayaa wixii saarnaa waa laga dejiyey waa laga furay qorihii iyo hubkii iyo nimankii la qabtayna intaba gacanta waa lagu hayaa xaaladdu hadda amni waaye shartoodii iyo iyo dhibaatadii ay rabeenna gacanta ayaa lagu dhigay haddana waxaa insha allahu aan rajeyneynaa wakti wakti dhow insha allahu in miidiyaasha loo soo wada bandhigo oo waxaan ku dhahay loo soo bandhigo saasaan rajeyneynaa